isbitaalka guud ee magaalada jabiila ee gobolka hiiraan ayaa waxaa xilligan ka jira baahiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin in isbitaalka uusan lahayn gaadiidka ambalasta oo bukaanada lagu qaado tuulooyinka iyo xaafadaha qeybaha uu ka kooban yahay oo yar iyo isbitaalka oo aan lahayn koronto ku filan sidoo kale baahiyaha ka jira ayaa waxaa ka mid ah dhanka daawada iyo ballaarin lagu sameeyo qeybaha isbitaalka sida qaybta gargaarka degdega ah oo u baahan dayacatir lagu sameynayo wuxuu u baahan yahay runtii wax lasoo koobi karo runtii ma ahan adeeg caafimaad haddii la yidhaahdo waxaa waaye waxyaabaha oo aan oo si fudud aan looga dhammaan karin ayay ka mid tahay muhim kuwa hadda noogu daran oo aan isleeyahay maalmaha dhow iyo wakhtiga ugu dhow maxaa dhahay isbitaalka aad ugu baahan yahay in laga saboorti gareeyo waxaa ka mid ahaa isbitaalka weli koronto ku filan ma haysto waxaa kalousan haysanin maxaa la dhahaa biyo ku filan isbitaalku ma haysto oo biyo la-aan zaa'id ah ka jirto waa dareemi kartaa meel biyuhu ku yaryihiin shaqadii isbitaalka iyo caafimaadka sidii ugu socon lahaa sidoo kale isbitaalka hore waxa uu jooga ilaa iyo soddon iyo sideed shaqaale oo iskugu jira shaqaale caafimaad oo dhaqaatiir iyo nersis iyo maxaa tirahdaa umulisooyin iyo kuwa maxaa tirahdaa nersiska oo nafaqeynta qeybtaas ka shaqeeya waxaa isbitaalka uu hadda ka dhisan ilaa iyo maxaa la dhahaa labaatan iyo saddex qol oo u kala qaabaysan adeegyadii hadda ayaan soo sheegay sidoo kale isbitaalka dhulahaan wuxuu ku fadhiyaa ilaa iyo labaatan iyo afar boos oo midkiiba labaatan yahay iyo toban wadda ah isbitaal markii la yidhaahdo ilaa iyo matabaan iyo beledweyn inta udhexeyso isbitaalka keliya oo ku yaala xaruntaas inta udhexeyso way jiraan xarumo iyo caafimaad oo health centers iyo maxaa la dhahay b h u-yada ama primary health care isbitaalka wuxuu adeegaa afartan kilometer square oo maxaa la dhahayo ilaa iyo labaatan iyo dhowr tuulo iyo maxaa la dhahaa deegaano iyo dadka baadiyaha degan wuxuu adeegaa in ku dhow dadka badan boqol kun oo qofood ilaa iyo boqol iyo jajab bishii isku celcelis dadka bukaanada uu adeeg waxay dhanyihiin afar kun ilaa iyo shan kun oo qofood ay dhanyihiin aa imaada wuxuu adeega uu bixiyo waxaa ka mid ah qaybta dhalmada iyo bukaan socodka iyo qaybta nutritionka ama nafaqeynta ilmaha emergencyga iyo maxaa la dhahaa bukaan jiifka intaasba waa leeyahay waxaan rajaynaynaa kol dhow inaan ku darno maxaa la dhahaa qaybta oo qaliimada guud si kastaba isbitaalkan guud ee magaalada jabiil ee gobolka hiiraan ayaa waxa u baahan ayaa waxa uu u baahan yahay dayactiro kala duwan kaasi oo bulshada faa'iido weyn u leh